mahadsanid maxamed cali aadan xasan sheekh oo ah madaxa dowladda federaalk ayaa maanta lagala soo cararay shabeellada dhexe kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab aad uga soo dhowaadeen degmada cadalle oo ah halka uu ku sugnaa xasan ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa iminka ku sugan deegaanka ceelgub oo afar iyo labaatan u jira cadalle waxaana xasan lagu soo qaaday diyaarad helikobtar ah isagoona la keenay muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa horay wacad ugu maray inuusan cadalle ka soo tegi doonin inta al-shabaab laga saarayo guud ahaan shabeellada dhexe balse ballankaas ayaa beenoobay kadib markii uu isaga lafihiisii la soo baxsaday dhanka kale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalkii maanta ciidamo ka mid ah mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen degmada tawfiiq ama masaajid caligaduud iyadoo la xaqiijiyey in dhimashada askarta dowladda federaalk ay gaartay shan iyo toban askari halka looga dhaawacay lix kale geesta kale guutada madaafiicda ee shabaabul mujaahidiin ayaa gabaldhicii maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigyada dowladda federaalk ay ku leedahay deegaanka xaaji cali ee dhaca duleedka degmada cadalle waxaana lagu waramayaa in khasaare xooggan askarta dowladda federaalk ka soo gaaray weerarka madaafiicda ah maxamed xasan sheekh ayaa u muuqda mid ku fashilmay dagaalkii uu horay u cilaamiyey kaas oo uu ku sheegay in al-shabaab oo ah cidda ay ishayaan kaga guulaysan doono dagaalka isagoona markii uu xilka madaxtinimada qabtay durbadiiba khudbadihii uu jeediyey ay ka mid ahaayeen in al-shabaab uu ku soo afjari doono laba sano gudahood islamarkaana tilmaamay inay yihiin malay biyihii ka dhammaaday arrintan ayaa hadalhayn badan ka abuurtay baraha ay bulshadu ku wada xidhiirto iyagoo sheegaya in xasan isaga iyo ciidankiisu yihiin waxa uu ku tilmaamayo al-shabaab oo uu isagu yahay qolada ay biyuhu ka gureen maadaama bay yidhaahdeen laga qabsaday degmooyin muhiima oo istiraatiiji ah